kulankan maanta waan la kulmaynay wariyeyaasha mase dadka warbaahinta oo joogaan magaalada gaarisa ayaan la kulmaynay kulankaas oo hadafkiisa weyn uu ahaa inay aan isla shaqeyno oo hay-adda iyo dadkan warbaahinta isla shaqeeyaan waxyaalo badan oo maxaa jirta hay-adda qabato sida caawimaadka hadda waxaa jirta abaara waktiga saad u malaynayso waxaa ka jirta wakti abaaraan hadda ka soo baxnay abaaraha marka ka soo baxanahay fatahaad oo biyaha jiraan ma mar kasto waxaan u baahannahay inay hay-adda iyo wariyeyaasha isla shaqeeyaan khaasatan wariyeyaasha maxaa jirta dastuur laga rabo inay u shaqeeyaan oo maanta sensitization aan ku sameynaynay sidii wargelinta markay dadka ku faafi ay la hadlayaan waxyaala maxaa jirta dastuur eh oo la rabo inay sameeyaan waxyaalahaasaan kala hadalnay hay-adda waxay qabataan kala hadalnay hay-adda waxaan jeclaanay inaan la shaqeyno nimanka wariyeyaasha ah ee oo waxyaalaha ay qabanayeen hay-adda reerka iskale xuma aho hay-adaha samafalka ah dowladda countiga ah iyo waxyaalo badan oo dadka u baahan yahay oo uu dadka garanaynin meel usoo doonan lahaa for example waxaa jirtaa hadda anaga waxaan sameynaa trainingka oo first aid oo kale ah gurmudka degdegka la sameeyo emergency la sameynaa dadweynaha ma garanayo first aid training meeshuu kasoo qabsan lahaa marka waxaan u sheegaynay waxyaalaha aan qabano sidii maxaa jirta projectyo badan oo hadda waxaan sameyn rabnaa xoolaha la qali rabaa sagaalka sub county ee gaarisa county ayaa laga qaban rabaa wariyaasha kama warqabaan inay dadka inay loo baahiyo oo loo sheego reer kurosa imaani waxaa laga yaabaa dad oo midholmena inay imaadaan oo dhahan shaqadaasa qabanaynaa marka hay-adda reer kuros ayaa arrintaa qabanaysaa sidii hadda aan sameyn rabna oftek baan sameynaynaa animal oftek aan dhahaa neefka waxaa laga yaabaa sagaalkii sub county waxaan u qaybinnay ilaa shan kun oo neefa aan u qaybinnay subcounty kasta waxaa kusoo hagaagaysa shan boqol iyo siddeetan ayaa kusoo hagaagaysa marka markay kusoo hagaagto committeeyaa la foomgaraynaya committeeda ayada ah ayaa dadka u qaybinaysa xoolaha la qalayo neef kiladoo kale for example waxaan siinaynaa shan iyo toban kun neefka arigana waxaa la siinaya saddex kun ayaa laga gadanaya dadweynaha ayaa haddana hilibka lagu celinaya project kaneta waxaa iskale dowladda national governmentka waxaan isla shaqaynaynaa county commissioner oo kale waxaan isla shaqaynaynaa livestock ministry of livestock special program n d m a oo ayadan national government kaso ka socota ayaan isla shaqaynaynaa marka wariyeyaasha waxaan rabnay waxyaalaha samafalka ee hay-adda samayso wixii horaan aan u sameynay iyo wixii aan hadda qabanay iyo wixii aan qaban doono ayaan la ayaan u sheegaynay